boqol dalkii waa mahadsantihiin waa nala soo xiriideen wuu jiraa kiiskaas wuxuuna ka dhacay magaalada boosaaso waxaa jirtay gabar ka timid waqooyiga soomaaliya deegaanada loo yaqaano somaliland gaar ahaan magaalada gabiley waxaa lagu soo waxaa lagu soo haday gabadhaas oo lagu soo kaxaystay xaaladan social media oo bulshadu ay ku xiriidho waxayna la soo xiriir waxayna xiriir wada xiriirayeen dhalinyaro reer puntlandna gabadhaas caaqirkii waxay marti u noqotay dhalinyaro reer puntlandna magaalada boosaaso hotel ayay muddo u deganayd gabadhaasi muddo ka bacdi ayaa gabadhii la baaray waxaana laga helay h i v feyraskaas markii gabadhii isku ogaatay in h i v-gaas ay qabto ayay waxay ka baxsatay gacantii qoladii caafimaadka oo daryeeli lahayd iyadoo aan dawadiina qaadan daryeel kalena aan helin la talinna aan helin annaga kiiskii markiina soo gaaray baag ahaan waxaan u tabaabashaysanay saan gabadhaas kusoo heli lahayn si ay dawadeeda u qaadato kabacdiina waan raadinay saraakiishiyada gobolada jooga marba hotel baa nalaku sheegayey mar qar baa nalaku sheegayey mar goro waa nalaku sheegayey mar boosaaso hoteeladeedaas caaqirkii waxaan raadinaba waan soo helnay la talin badan baa loo sameeyey dawadiina waa loo bilaabay keyskaan saasaa lagu xalliyey hadeer waxayna joogtaa magaalada boosaaso habdhaqankeedana waa laga warqabaa hay-adda ka warqaba wakti goorma ah baad ogaateen amase laidiin soo sheegay adigu waxay ahayd bishii shanaad meelahaasay ahayd markii kiiskani dhacay markaad baadheen dadka ila macaamishay maxaa idiin soo baxay baaritaan badan baan sameynay dadkii la macaamilaysay nimankii ay hoteelada la deganayd intooda badan waan soo aruurinay qaar badan oo kamida waa laga helay h i v-gii hadeer dawaday qaataan la talinna waa loo sameeyey qaarna waa laga waayey waxaana waa wax dhaca inta badan waxaa jira dabcan siyaasad ay puntland ka leedahay maxay tahay siyaasadda uga degsan arrimahan puntland ama hay-adda
horta baarista xanuunkan mid khasaba ma aha qofka khasab inta lasu joogo looma qaadi karo goob caafimaad oo laguma baari karo siyaasadda puntland taasay qabtaa qofku waa talin karirere asagaa lala talinaya kabacdina asagaa ogolaanaya in la baaro taas way siyaasadda puntland gabadhan markii la baaray annaga xaq waxaa noola ku lahaa dowlad ahaan in dawada la qaadato daryeelna loo fidiyo walana la taliyo saysan arrintan usii gudbin taasaa xaqan nolo ku lahaa ayadiina waan gudanaa haddeer maxay tahay tillaabada xigta oo arrintan dabcan aada hore u qaadaysaan walaal arrimahan waa arrimo soo noqnoqday weeye haddeer kahor hadda kahor waad xasuusataan inay garowa ka dhacday marar badanna gaalkacyay ka dhacday marka waxyaabaha hadeer aan rabno inaan aada u xakamayno si cudurkan usii faafin puntland waxay noqotay meel aada loo soo galo hadeer oo waxaa nagu soo qulqula etoobiyaan badan waxaa nagu soo qulqula yamaniyiin badan koonfurta aada looga yimaadaa kulligood puntland ba isugu yimaadaan marka xakamayn badan bay u baahan tahay taana waa mid aan ku guda jirno weeye waayigelin badanna waa la wadaa ayadana kan kalo hadeer ayadana caqabad ku ah barnaamijkan suu sii socon lahaa loo xakameyn lahaa waxa weye waxaa ka jira puntland dhalaaceen iyo faquuqid la xiriidha dadka la nool cudurkan oo aada u baahsan qofkii laga helo cudurkii uma saamaxayso inuu dawadiisa qaato oo habsami uu ku noolaado magaaladaas waayo dadkii oo dhan baa ku kacaya meeluu harsado iyo meeluu galaba wuu weynayaa taana waxay ku khasbaysaa qofkaas inuu dhuunto naftiisana khatar geliyo dadka kalena uu sababsado taas ayaa iyaduna caqabada laakiin wacyigelin badan ayaa socota waxaan rajeynaynaa si aan la idmo in faquuqan iyo dhaleecaynkan ay suuli doonaan dadkeenuna ay ogaan doonaan cudurkani wuxuu yahay gudoomiye xeer ma jiraa qabanaya qofka dabcan isagoo oo og arrintaasi ee bulshada u gudbiya muxuuse noqonaya xukunkiisu xeerku waa jiraa wuxuuna la yaallaa golaha wasiirada waxaan rajeynaynaa khamiiskan soo socota insha allah in la asixiyo waan rajeynaynaa laakiin qofka og waxaa ku qoran xeerkaas inuu criminal yahay dambiile yahay marka wixii ciqaaba oo mutaysta un baa lagu qaadi doonaa insha allah maxaad ugu baaqaysaa bulshada puntland si arrintan iyo arrimo kaleba uga wantoobaan waxaa laga yaabaa in dad badan oo kiisaskaasi aan isku ogeyn xanuunkaasi ay jiraan oo dadka ay la macaamilayaan qaybahooda ay bulshada ku dhex nool yihiin
dadkeena reer puntland iyo soomaalida kale oo dhegeysanaysaba waxaan rabaa inaan u caddeeyo inuu h i v ka jiro puntland iyo guud ahaan soomaaliyaba inayna ku habboon tahay qof walba oo reer puntland oo raba inuu macaamil galmo sameeyo inuu iska baaro qofka hadduu guursanayo iyo haddii kaleba taas ayaan ugu baaqi lahaa weliba waxaan aada u xoojin lahaa oo aada u xoojin lahaa in dadka qaba cudurkan oo haddeer jira oo loogyahay lasoo dhaweeyo oo aan la faquuqin si iyaguna ay noola shaqeeyaan oo ay noo tilmaamaan dadka kaloo qaba labadii isguursanayso reer puntlandna ayagana waxaan ku boorin lahaa inay isbaaraan marka hore wadaadadana sidoo kale iyaguna waxaan dhihi lahaa inay dhalinyarada u imaanaysa oo guurka raba oo ismeersanaya inay ayagana ku booriyaan inay soo baaraan intaysan meerku dhicin insha allah